guusha way adkaan doontaa dhiig badana ayaana ku quban doona dagaalka socda laakiin dhammaadka waxa uu noqon doonaa xal diblomaasiyadeed waxaa jira waxyaaba aan dhammaanayn iyadoo aan lees hor fadhiisan oo aan la wada hadlin sidaasna waxaa waraysi uu siiyey telefishka dowladda yukrain ku yidhi madaxweyne zelenski madaxweynaha yukrain ayaa sidoo kaleta sheegay in dalkiisa uu isku dayo in uu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray askartii isu dhiibtay ruushka kadib toddobaadyo askartaasi ay hareereysnaayeen oo ruushka ay kula dagaalamayeen warshadda birta samaysa ee azovistal ee ku taalla magaalada dekadda leh ee koonfureed ee maripol zelenski waxauu yidhi qaramada midoobay hay-adda laanqeyrta cas iyo ruushka ayuu waajib ka saaran yahay badqabka maxaabiistaasi sidii marka ugu dambaysa laysku weydaarsan lahaa waxa uu sheegay in saraakiisha sirdoonka yukrain ay ka shaqaynayaan sidii ay wadaxaajood ay uga geli lahaayeen in maxaabiistaasi la weydaarsado kuwa ay yukrain ruushka ka qabsatay intii uu dagaalku socday ruushka ayaa duulaan ku qaaday yukrain bishii februari afar iyo labaatankeedii bilowgii sannadkan goorsii horraysay oo maanta ahna wasiirka difaaca ee ruushka sergey shugu ayaa u sheegay madaxweyne putin in warshadda birta ee dirirtu ay ka socotay iyo magaalada maripol ay labaduba si buuxda gacanta ugu galeen ruushka dhinaca yukrain ma aysan xaqiijin sheegashada ruushka magaaladan dekadda leh ayaa halka dagaalka ugu ba'anay oo labada dhinac uu ku dhex maray iyadoo ruushka ay duqayno ay ku hayeen muddo saddex bilooda oo xiriira inta badan magaalada ayaa dhulka lala simay in ka badan labaatan kun oo qof oo rayda ayaa laga baqayaa inay ku dhinteen halkaasi wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in in ka badan laba kun oo askartii yukrain ee ka dagaalamayay maribuul ay isu dhiibeen ruushka dhinaca kale ruushka ayaa sii kordhiyey weerarka uu ku hayo dhinaca bari ee yukrain iyagoo duqayno ba'anna ku haya magaalooyin ku yaalla gobollada doniski iyo luhansk